bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xihan tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan u wanaagsan ayaanu hodidii kaleenahaa khiyaartaana dhegeysataa iyo caawa waa habeen axada isniin ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha julaay sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobada caawa aynu barnaamijkeena kusoo qaadi doono waxaa ka mid noqon doono shir markaasi u dhexeeyo dowladda federaalka ee soomaaliya iyo wakiilada beesho haddaba eada dhigay shirkaasi waana gudbin doonaa ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax jaamac uu guddoomiyey shirka isu dabaridka barnaamijka xasilinta mas-uuliyiintii shirkaasi ka hadlay iyo waxyaabihii lagu qaadaa dhigay muddadii uu soconayay ayaanu idiin soo gudbin doonaa booliiska soomaaliyana waxay ka warbixiyeen howlgal lagu burburiyey guryo wasaaradda ee soomaaliya oo markaasi booliiska soomaaliya saaka ay ku jarmaadeen afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaanu idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxyaabaha aanu idinla wadaagi doono barnaamijkeena aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doono kulanka joogtada ah ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo lagaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin lacagta shilinka soomaaliga oo waqtigan markaasi dabargo ah kulankaas iyo waxyaabihii lagu gorfeeyana warbixin ayaanu idinkaga heenaa dowladda federaalk ee soomaaliyana waxay soo dhoweysay war xalay ka soo baxay baarlamaanka turkiga oo ay qaraaraan idhahdee qaraar ay ku ansixiyeen ciidamada turkida ah ee loo soo dirayo biyaha soomaaliya cunoodyadaas iyo wixii nagu soo ayaa caawa barnaamijka dhinaca farsamada ka qaabeynayo mar kale saaxiibayaal kusoo dhowaada wareega wararka dalsan
walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyada kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xilay eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyo dalkani soo daaliye u door qofkii dambe
infajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegeystayaal mar kale waxaanu idin leenahay habeen wacan u wanaagsan meel walba waa joogtaan raadiyaha dalsan ayaad naga dhagaysanaysaan ee magaalada muqdisho muujada hirka dherelkeedu yahay kuwii sagaashan dhibc shan magartis fmkaas oo ay naga dhegeysan karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobolada kale efamku uu gaaro qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareega wararka dalsan ayaanu caawa ambaqaadi doonaa wararkeena waxaanu caawa ku bilaabi doonaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa maanta guddoomiyey shirka isu-dabariidka barnaamijka xasilinta shirkan oo loogu areysanayo horumarinadii laga sameeyey barnaamijka xasilinta ee dowladda ay hogaaminayso kaasi oo lagu gaarsiinayo adeegyo bulsho maamulada markaasi dalka ka dhisan ee arrimaha amniga cadaaladda iyo deegaanadii dhowaan lagala wareegay al-shabaab oo xaaladooda layska wareystay wakiilo beesha caalamka ka socday ayaa kulankan goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo markaasi arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo mas-uuliyiintii ka qaybgala shirka ka mid ahaa guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka wasiirka amniga arrimaha gudaha ayaa ee markaasi madashaasi hadallo ka jeediyey
runtii waxaa la yidhaha xasilinta iyo xoreynta waxaan rabaa inaan tilmaamo xoreyntu inay aada iyo aada uga horeyso xasilintii dib u dhac weyn ayaa ku jira xasilinta xoreyntii ayaa aada iyo aada runtii uga hormartay taasoo abuureysa baahi weyn runtii oo ku saabsan dhulkii cadowga laga qabtay oo baahi weyn ay ka jirto an baahidaas aanan la daboolin oo xasilintii aysan la saaan qaadaynin xoreyntii la saaan qaadaynin arrintaasu marka waxay abuuri kartaa caqabado cusub ayay abuuri kartaa dib u dhac ayay samayn kartaa sycalkii ayay soo celin kartaa dowladnimadii iyo adeegay hadday gaari waayaan waktigii loogu talagalay in time hadday ku gaari waayaan dadkii cabsi ayaa imaan karta oo dib u dhac inuu yimaado marka mudane ra-iisul wasaare wasiirada federaalka ah iyo wasiirada dowlad goboleedyada mas-uuliyiinta dhammaan saaxiibadeena caalamiga ah waxay ila tahay madashaan muhiim waxay u tahay markaan isugu nimaano inkastoon kala qaadano progress report aan kala qaadano een, caqabadihii iyo challenges-kii way taagan yihiin Ee, waxaan waxaa aada u wanaagsanaa lahayd guulaha guulaha ciidamadeennu ay gaaraan inay la socdaan adeegii oo la gaarsiiyo bulshadaas oo muddo dheer cadowga gacantiisa ku jirtay oo la isugu tago dadaalka iyo juhdigana la labalaabo wasaaradda cadaaladda een, iyo waxa la yidhaahdo siinta cadaaladda gaarsiinta cadaaladda goobahaas cadowga laga xoreeyey runtii way socotaa laakiin sidii loogu talagalay ama aan jeclayn uma socoto xarumo la furay waa jiraan oo hadda wasiiradii iga horreeyey oo federaalka dowlad goboleedka uu sheegay sida degmooyinka la yidhaha baxdo iyo xarardheere iyo aadan yabaal iyo moqokori laakiin waxay ahayd kuwaas labalaabkood iyo saddex laabkood in la gaaro ayay ahayd waxay ahayd tababarkii oo dhammaystiran inay wada helaan waxaan la tartamaynaa waxa weeye cadow u sheegay dadkan dowladnimada ayagu inay ka wanaagsan yihiin ayaan la tartamaynaa waxaa la yidhahda waa its a race against time marka waxaan rabaa inaan ugu yeero dhammaanteen in aan isugu geyno dadaalkeenna inaan gaarsiino adeeg cadaaladeed adeegyadii kaleeto oo dowladda laga sugayey guusheennu waxay ku xihan tahay xasilinta oo runtii hirgasha meelaha qaarkiis waxaa la yidhaahdo waxaa taaga waxaa la yidhahdo winning hearts and minds ama quluubta dadka inaan kasbanno dagaalka ugu muhiimsan kaas waaye quluubtooda inaan kasbanno haddaan quluubtooda kasban weyno waxay kala garan weynayaan cidda u roon ayay kala garan weynayaan waxaan raacsanahay ergeygii horreeyey oo ahaa dhul cusub ayaa maalin walba la xoreeyaa jubbaland horumare ayaa laga gaaray waxaan rabnaa marka in taas lala saan qaado community centers waa la dhisay deegaanadaasna waa laga sameeyey laakiin kuma filna carab maanta carabka ee keliya inaan ku adkeeyo oo aan u doortay inaan luqadda soomaaliga ku hadlo awaa intaan in laga dheereeyo oon juhuuddeenna isugu geyno waxaan rabaa inaan ku qatimo inkastoo aan yacni tallaabadii la rabay lagu soconin haddana waxaan rabaa inaan tilmaamo guushu waa inoo muuqataa cadowgu waa daciifayaa wuu tabar daraynayaa sida looga adkaan karo waa la arkayaa laakiin cabsidu waxay tahay we can win the war dagaalku waa ku guulaysan kar- karnaa laakiin se can we win the peace nabadda ma ku guulaysan karnaa taas waa challengiga nahaaya iyo cabsida nahaysa marka waxaan rabaa kelmadaydii
waxaan gaarnay eh, magaalo kasta oo la xoreeyey annaga oon sugin ama aanan eh, wakti waktiga ugu habboon oo ugu degdegsiyo badan aan ku gaarno taasoo runtii eh, ay tahay inaysan dadku dareemin firaaq mar allaala markay ciidamadu ay qabtaan laakiin dowladda soomaaliya qaybaheeda kala duwan oo adeega bulshadu ay hore ka gaaraan sidaa darteeday tuulo ama magaalo la qabtay oo dowladdu ay ku guulaysatay inay qabato toban maalmood gudahood hay-adda sodmo ay ku gaartay dadka ay gaartay waxay dhan yihiin saddex bo- saddex soddon iyo afar kun iyo saddex boqol oo qoys kuwaasoo u dhigmo laba boqol iyo shan kun iyo sideed boqol oo ruux hay-addu waxyaabaha kalentooda runtii aada iyo aada ay uga shaqeysa waxaa ka mid a meelaha ay nimankaan ay ka baxayaan ceelasha iyo wax allaale wixii adeeg bulshada oo sii jira waa sii baabi'iyaan ceelashana waa burburiyaan mar allaale markaan tagno wax allaale wixii aan ka qaban karno ama arrimaha biyaha ha noqoto ama arrimaha caafimaadka ha noqotana wax aan ka geli karno waan ka galnaa maadaama ay xaaladdu emergency tahay kadibna waxaan u banaynaa eh, wasaaradaha karantood iyo hay-adaha karantooda ay tahay inay ka shaqeeyaan hay-adda sodma waxay eh, runtii ay ku dadaashay inay ka soo daldasho dhaawacyada dadka rayidka ah ee goobaha dagaalada wax ku gaaraan si loogu dabiibo meelaha caafimaadku ay ka jiraan sidaa darteeda waxaan rabnaa inaan runtii idin taabto xoogo yaro caqabada ah caqabadaha ugu daran waxay tahay dee dabcan meesha la xoreeyo oo runtii wadooyinka la marayo iyo xaaladda loo marayo ay aada u adag tahay Eh, runtii arrimaha eh, logistikada iyo xagga dhaqaalaha runtii ku yar haddii la fiiriyaahay een, sanduuqii dhaqaalaha oo loogu talagalay arrimaha emergencyga weli aan mataqaanaa la howlgelinin Eh, hay-adaha ka shaqeeya xasilinta oo runtii la rabo in maadaama ay xoolaha la isticmaalaya aada u yar yihiin annagana ay nugu yar yihiin dhinaca internationalkana ay ku yar yihiin in la ilaasho in wax lees dublicate la sameeyo oo runtii ay tahay in leesla shaqeeyo caqabadaa ka taagan laftikeeda oo ah wada shaqaynta waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa shirkan aada iyo aadka u muhiimka ah waxaan kalantoodan runtii u mahad celinayaa wasaaradaha gargaarka iyo maalinta musiibooyinka ee dowlad goboleedyada oo si dhow noola shaqeeyo aada iyo aada u mahadsantihiin
ugu horeyn waxaan bogaadinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo xoreeyla badan oo ka mid a dalka oo maanta si xor ah oo nabad ah bulshadu ugu nool yihiin mudane ra-iisul wasaare mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn inoo ah inaynu iskugu nimid kulankan muhiimkaa ee madasha isuduwidda arrimaha xasilinta dalka shalay oo taariikhdu ahay toddobiyo labaatankii bisha luuliyo labaatan labaatan iyo afar dowladdu waxay yeelatay kulan dowladda dhexdeeda ah oo ay ka wada jooge wada joogeen dhammaan hay-adaha ay khusayso shaqadan xasilinta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed kulankii shalay dowladdu wax badan baa looga hadlay si gaar ah sida hawshaan looga mar- miro dhalin lahaa adeeg dowladeed oo waarana loo gaarsiin lahaa deegaanada la xoreeyey tani waxay muujinaysaa ka go-naanshaha isku xirnaanta iyo wada shaqaynta dowladda taasoo wax weyn ka tari doonta taabagelinta hawshaan si mug leh barnaamijkan xasilinta oo wasaaraddu hormoodka ka tahay wax badan baa hay-adaha dowladda iyo saaxiibadda caalamkuba ka qabteen annagoo si weyn ugu mahad celinayna waddamada taageera barnaamijkan guulna laga gaaray haddana in yar ka taabto waxaa ka mid a in dhammaan deegaanada la xoreeyey loo sameeyey maamullo kumeel gaar ah oo shaqeeya lagana fuliyey mashaariic badan waxaan ku faraxsanahay in deegaanadii dowladdu dib ula wareegtay ay wejigoodii iyo muuqaalkoodiiba ka duwan yihiin sidii hore taas oo sababtay in arday badan ay fursad u heleen inay maanta iskuulla aadaan sida xarardheere iyo aadan yabaal sidoo kalena heleen adeegyo caafimaad mid amni iyo iyo biyo nadiifa waxaa xusid mudan in waxaa xusid mudan in howlgalladu sii ballaaranayaan ayna si xawli leh u fidayaan dhanka dowlad goboleedyada sida jubbaland oo kale anigu aniguna aan fursad u helay inaan tago buulo xaaji oo dhowaan la xoreeyey dhulkaas iyo kuwo la mid ahba waxay u baahan yihiin mashaariic xasilin oo baaxad leh waxaan rabnaa in la xoojiyo maamulada degmooyinka iyadoo la ysku xidhaayo maamulka cadaaladda amniga si hawshu u noqoto mid miro dhalah oo dhammaystiran dadkana u abuurta jawi isdhexgal si gaar ah barnaamijka darisaynta iyo guddiga nabadeynta iyo xasilinta waxaan xusaynaa ahmiyadda ay leeyihiin barnaamijyada xasilinta gaar ahaan barnaamijyada soo kabashada degdega ah ee e r i u k iyo nisa foundation ee, midowda yurub oo wax badan ka taageeri jiray barnaamijka xasilinta iyo soo kabashada degdega ah sida dhismaha saldhigyada booliiska maxkamadaha degmada xafiisyada maamulka degmada dayactirka ceelasha xarumaha caafimaadka waxbarashada ee, dhammaa oo dhammaaday una baahan in dib loo soo cusboonaysiiyo ugu dambayntii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan saaxiibada beesha caalamka ee taageera barnaamijka xasilinta dalka si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo usaid oo kaalin weyn ka qaadatay hawshan Eh, sida wasiirka cadaaladdu sheegay waa muhiim inay isla socdaan xasilinta iyo xoreyntu oo dhulka meeshii la xasiliyo eh, ay tahay in qeyb weyn laga qaato oo la daboolo baahidaas si muuqaalku isu bedelo bulshaduna ay u aragto waxay shalay ku sugnayd iyo waxay maanta ku sugan yihiin dadaalkaas la galay waxaa ku ammaanan ciidanka xoreynta iyo inta halkan fadhida oo ay ka mid tahay beesha caalamka shirka waxaa si- si rasmiyan oo ku furaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax axmed jaamac
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikeriska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo bee ka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan bee ka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeka waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
inta in ka badan ba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg xataa Play Store-ka ama App Store-ka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimala na raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato caruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
ibs bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaantu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qurama ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogta eeshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercard waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si fariya dalmar ilid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank dheeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya masterkar waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega td squr oo kugu soo dhici doona mobilka ama imailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka welwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli miin xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud
waa hagaag dhegaystayaal meel walba waa joogtaan habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay saaxiibayaal booliiska soomaaliya ayaa waxa ay waray ka soo saareen maanta burburin waa berigii hore ee saaka ciidamada booliisku ay ka sameeyeen xaruntii wasaaradda markaasi arrimaha gudaha ee soomaaliya halkaasi oo ay dad shacaba deganaayeen afheenka ciidanka booliiska soomaaliya ayaa maanta wariyaasha waxa uu sheegay in dadkaasi si nabad ah ay halkaa iyaga iskood uga baxeen kadib markii dowladdu ay degniin ay siisay waxa uu sidoo kale uu sheegay dhulkaas in loo dhisayo marka wasaaradda arrimaha gudaha oo iyada iska leh waxaana uu tilmaamay in mashruuca lagu dhisayo dhulkaasi la diyaariyey afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa maanta sidaasi u sheegay wariyaasha dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa isaguna maanta ama goordhow oo caawa ah waxa uu ka hadlay xaaladda dalka xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu sheegay in marka la eego bulshada iyo markaasi xubnaha siyaasiyiinta ah ama madaxda ee dalka hogaaminayo ay kala xiran yihiin waxaa ka mid ah hadalladiisa anagoo dhan luuqayaan ku xidhan luuq xidhan ayaynu ku jirnaa markaan bannaanku baxnana baabuur qufulan ayaynu ku dhex jirnaa dadka jooga bakaaraha hurwaa iyo suuqbacaad iskama warhayno taasina waxa uu tilmaamay inay tahay runta oo markaasi ay qaraar tahay sidoo kale haddaba xildhibaankan oo markaasi ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaana ka hadlay arrimo badan
macnihi waxaa waa qofka baawarka haystaa wax horan uu samayn karaa ma jiro awood sharciyo xanibaysa ma jiro annaga dastuurka dastuurkeenna waxaa yaallo xuquuqda insaanka markii la yidhaahdo iyo sharciga kuwa ugu fiican uu ku yaallaa laakiin ma la dabaqaa lama dabaqo haddaa anoo wasiira ama madaxa wiil weriyaa uga xanaajiya laysoo xiraa dhaha oo iska xiran anaba anaa qolgeysanaaba sida hadda dhacdayba odayaashii beeshaa soo baxa madaxweynihii utagaya waxay leeyihin anagoo ree hebel wiilkeenu soo daa laakiin haddii sharciga la raaco maxaa dhici lahaa dhibkaas ma imaadeen marka awooddii saasoo kale dhaqaalihii saas waaye anaa madaxa soo maaha contract qofkaa rabaa siinaa qofkaa rabaa shaqada siinaa qofkaa rabaan dalac siinaa qofkaa rabaan wax u diidaa qofkaa rabaan wax u yeelaa cabdiraxmaan cabshakuur mucaarada ugu yahay waxaa la socda oo dhan shaqada halaga bixiyo hebel waa i taageersan yahay waxa wato dhan hala keeno qandaraaska aniga midkii waxay siinaya ama beri hay siiyo marka contestationka loolanka marka xaguu ka jiraa statekiiu ka jiraa stateki marka maxaa la rabay inuu noqdo meeshii newtralka ahayd ee dadka u dhexaysay ee resourceka iyo powerka iyo prestigeka intaba dadka inay udhexeeyaan la rabay adduunkaa kale marka maxay ku guulaysteen ani soomaali badan marka yurub tagaa su-aala weydiiyaa waxaan dhahay yurub maxaa kusoo aragta ama america waxay waxay ka sheekeynaya dhismayaasha infrastructureka laamiyada tareenada buildingnada quruxda badan ee maanta oo dhan kaaga warramaya kuwaas isku soo sawiraan kuwa hataa tago waxaa idhahdaa marka su-aal kala weydiiyaa infrastructureka kale infras- macnihii infrastructure waxaa waaye soo maaha kaabayaasha kaabayaal kale ma aragtaan dhaha waa weydiiyaa ma arag karaan kaabayaasha rule of lawga ma aragta kaabayaasha eh, maaragtay eh, injustice-ka ka cadaaladda eh, ka samaysan tahay kaabayaasha ma aragta maalin waxaa la wareejinaya social media ra-iisul wasaaraha en- en- en- en- en holland oo baaskiilkii meesha uu ku xirtay furanayo taas kaabayaasha rasmiga kuwaas waa dhismaha ma aha dhismaha dugaya ka qorxan holland dugaya ka qorxan holland dugaya ka qorxan laakiin kaabayaasha justice-ka kaabayaasha kaabayaasha rule of lawga qofka ma arki karo ani anoo kiyu ku jira airportka london hitrow ayaa gadaashayda ah, waxaa soo istaagtay islaan hadda mar ahayd wasiirka eh, ra-iisul wasaarahay noqotay laakiin markaas waxay ahayd wasiirka arrimaha gudaha theresa may aa la yihahdaa ha saas hi theresa aan iska iri gadaashayda taagneyd kiyu ay ku jirtay ha meeyarka maalin inaa aragtay moogii london boorsadiisa am- ugu jirtay garabka tareenku gacanta iska haystaa Di- fiiri just eh, infrastructure infrastructureka ama kaabayaasha dadka marka maxaa waa stateka marka compensationka ma jiro layskuma haysto meesha booska meel la yahay maaha wiil iyo walaalkiisa wasiire isla ah Ha, dhib kama jiro marka Eh, laba meesha shaqada laga helayo maaha shaqada si kalaa loo helaa statekia marka la neutralize gareey waxaa laga dhigay institution dadka u dhexeeya haddaa rabto siyaasiyiin inaad u tartantana waddadaana mare shaqadaadana kuma xirna noloshaada kalena kuma xirna dhaqaale inaa heshana kuma xirna statekia la, la neutralize gareey laakiin fiiri wadamo marka kuwaas ka hooseeyaa jiro annaga laakiin naga fiican maxay nooga fiican yihiin ayaga maxaa ka jiro waxaa ka jiro law and orderaa ka jiro kala dambeyn egypt dubay sacuudi china meeshaa la tiri dadka isbedeli karaan waa waagii aan dhehayna berisamaadka annaga u naqaano Ka- sharciga kala dambeynaa jiro qof qofka xad buka ma jiro maxkamadihii waa jiraan laakiin sharciga looma sino oo meesha yar ka dhawaajinayo sharciga looma sino boqorka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka iyo adiga sharciga isku inay ma qabto Ha. laakiin rule waxaa ka jiro law and order dad sharciga waa la kala dambeeya annaga law and orderna ma hayno rule of law inaan gaarinaba warkiisa u kaadi marka waxaan u baahanahay discussionkeena ama doodan inay center u noqoto colaada maanta taagan tii baadiyaha oo daaqa ka imaanaysa maaha tii xoolaha la kala dhacaya ka imaanaysa maaha waa mid ka imaanaysa loolanka loogu jiro stateka in la qabsado taasaa keenaysana haddeertaan meeshaana uga baxa su-aasha uu yuusuf ka dhawaajiyo ah aniga ma dhagaysteen ninkaas waa nin doctoora eh, senator oo adiga cilmi badane in wax kasta banaanka lala aado sababtoo ah iliidka siyaasadda ayaa resourceka dowladda ayagaa haysta si ay u ilaashadaan marka waxay raadinayaan meelay ku ilaali karaan taasaa keenaysa banaanka anaga iyo senataradda iyo iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka kulligeen waxaan ku jirnaa getowas community aan la yidhahdaa luuq xaxiranaan ku dhex jirnaa meelo oodanaan ku dhex jirnaa markaan baxnana baabuur qafilinaan ku dhex jirnaa anagay dadka hurwaa jooga iyo suuqa xoolaha iyo bakaaraha iyo iyo suuq bacaadi iskama warhayno Ha. taas realit waa xanuun badan tahay yes maaha we have to discuss waa inaan banaanka soo dhignaa waxaan raadinaa saa u survive garay lahayn saa u noolaa lahayn annaga iyo shacabka shaqo iskuma lihin kuwa annaga hadda xilal ma wahayna kuwa xilalka waaweyn haystaana waa naga sii daran yihiin
xildhibaan aada u mahadsan tahay waxaan aada uga helay senator samsom kelmadii mid kamid a kelmadaheeda oo tiri kheyraadka aadamiga ah inay saldhig u yihiin dhallinyarada oo waxyaabaha laga kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier walad
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaa in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
yaa ama taqaan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
i b s bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaantu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qura ma ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si fari ah dalmar elite mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
premier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkaad oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacagla bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka welwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jeebkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay bakhaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayisiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin bakhaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qab
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaliish yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareega wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan iyada la socodsiinaya nabadgelyo